Tallaalku waxa uu faa'iido caafimaad u leeyahay qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan carruurta, waxaana looga hortagaa cudurro halis ah sida dabaysha, jadeecada, cagaarshowga, iyo cudurro kale. Waxaa jira daawooyin tallaal ah oo kala duwan kuwaas oo la siiyo carruurta laga bilaabo marka cunugu dhasho ilaa shanta sano inta u dhaxaysa, iyadoona tallaalkaas looga gol leeyahay in lagaga hortago cudurrada khatarta ah ee caafimaadka carruurta waxyeeleyn kara. Madaxa tallaalka, Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee Dowlad Goboleedka Jubbaland, Cali Cabdulaahi Maxamed, oo hadal ka jeediyay munaasabad lagu xuseeyay Toddobaadka Tallaalka Adduunka oo Kismaayo lagu qabtay, ayaa faahfaahiyay faa'iidooyinka caafimaad ee tallaalka iyo taariikhda tallaalka.
Tallaalku waxa weeye ka hortagaha xanuunku. Waxaa la isa siiyaa intuusan xanuun dhicin. Xanuun markuu dhaco waxaa la yidhaahdaa secondary oo daawa la isu qoraa. Xanuunana tertiary bayba noqdaan oo waxay u baahan yihiin waxa la dhaho inuu qofku la noolaado oo uu sii isagoo xanuunkii qaba uu la noolaado. Marka kan maxaa loo yiri waa ka hortaga xanuun intuusan dhicin baa la waxeeyaa maxaan ku yidhahdaaye tallaalka la siiyaa tallaalka historygiisu waxay sheegaan taariikhyahanada caafimaadku ama epidemiologigu laba boqoloo sano ka hor nebi ciise ka hor in ay sheegaan oo maxay sheegaan waxyaalihii traditional ahaan treatmentiga loo isticmaali jira oo kale small boxes oo kale violation waxay yidhaahdaan oo kale in qofku uu isku duro dheecaamadii fayraskaas qofkii qabay ilaa markii dambe loo gudbay tallaal oo ah kii ugu horeeyey ee la qaato oo ahaa taariikhdana ugu waweyn guusha ugu weyn ee la gaadhay ah xanuunkii la oran jiray small box ama kudka kudka haddaynu naqaano waa lagu kala horeeyey taariikhiyan laakiin soomaaliya waxay ahayd keyskii ugu dambeeyey ee la helo ee kud wuxuu ahaa soomaaliya marka waxaan rabnaa saan uga qayb qaadan lahayn xanuunadaas eradigationka jooga kuwa eliminationka jooga tatritsta in case la helo oo kale jooga iyo kuwa controlka joogaba inaan si guud uga qayb qaadano uunbuu tilmaamayaa isbuuca maxaan ku idhahdaye talaalka adduunka
dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland xuseen macalin cali bayax ayaa tilmaamay in muhiim ay tahay kor u qaadista wacyiga bulshada ee qaadashada tallaalka iyo ahmiyadda uu leeyahay waxaana ku saabsan tahay isbuuca tallaalka adduunka ayay ku saabsan tahay waxaana looga hadlayaa muhiimadda uu leeyahay tallaalka muhiimadda tallaalka uu leeyahay waxaa waaye daaweynta waxaa ka muhiimsan ka hortagga dhammaan saraakiisha wasaaradda u hadleen waxay caddeeyeen muhiimadda uu leeyahay tallaalka in muhiimadda uu leeyahay tallaalka la siiyo tallaalkana la qaato wuxuu anfacayaa dhammaan caruurta wuxuuna ka hortagayaa cudurrada halista ah ay ilmaheen halis u yihiin waxaa caddaatay in waddanka boqol almost one point five billion children inay yihiin under vaccinated oo aan waxyaabo talaal ay qaadan sanad walba marka la gaaro dhammaadka bisha afraad waxaa dunida oo dhan laga xusaa toddobaadka tallaalka adduunka ah iyadoona bulshada laga wacyigeliyo dhibaatooyinka laga dhaxli karo cudurrada halista ah islamarkaana bulshada lagu booriyo inay tallaalaan carruurtooda